dabcan howlgalladii iyo ugu dambeeyey sidaa la socotaba ah waxay ka socdeen gobolada shabeellaha dhexe iyo hiiraan especially xoogoodu hadda muddooyinkii hadda ugu dambeeyey isbuucan hadda aan ku jirno wuxuu ka socda gobolka shabeellaha dhexe howlgalkaas runtii ilaahay fadligiis wuxuu noogu qabsoomay sida loogu talagalay wuxuuna ka socday degmooyinka aadiyabaal iyo ruunurgood especially hadda waxaad la socotaa in ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo ciidamada deegaanka oo gacan gacan siinaya ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ama dadka deegaanka oo gacan siinaya ciidanka xoogga dalka soomaliya inay degmada ruunurgood la wareegeen sidaas oo kalena kuma ekaane ilaa deegaanada ku xeeran oo dhan oo dabcan xuduudka kala qaybiya gobolka shabeellaha dhexe iyo gobolka galgaduud ayay kusii faafeen howlgaladaasu welina way socdaan meelo fiicanayna marayaan waaya waxaad qabateen ruunirgood waxaa layidhi waa degmadii ugu dambeysay gobolka shabeellada dhexe ee laga qabto shabaab taasi ma waxay ka dhigan tahay in dhammaan gobolka shabeellada dhexe hadda al-shabaab laga saaray mise degaan ayay ku sugan yihiin bal haddii aad sharaxdo
guud ahaan gobolka shabeellaha dhexe iyo gobolka hiiraan oo muddooyinkii ugu horreeyaba uu kasoo bilowday operationkan uu kasoo bilowday cadowga argagixisada gebi ahaanba waa laga sifeeyey waa laga saaray waa laga yaabaa meelaha xuduudka ay wadaagaan gobolka shabeellaha dhexe iyo hiiraan iyo galgaduud inay weli maleeshiyaadkooda ay ku dhuumaalaysanayaan laakiin meel hadda caawa la tilmaami karo la dhihi karo argagixisadu gobolka hiiraan iyo gobolka shabeellaha dhexe meeshaasay uga sugan yihiinba ma jirto haba yaraatee marka laga reebo dabcan galbeedka webiga laga yaabaa gobolka hiiraan weli inay argagixisadu ay ku dhuumaalaysaneen uga dambeeyaan laakiin guud ahaan inta kale ee gobolka hiiraan waa laga sifeeyey gobolka shabeellaha dhexena sidaas oo kale ayadana waa laga sifeeyey laakiin sideedaba howlgalkan socda ma ahan kaliya mid ku salaysan gobol waa mid ku salaysan meel kasta ee argagixisadaas oo ay joogaan in laga dulqaado dadka soomaaliyeed iyo deegaanada ay ku sugan yihiin argagixisadu waa garta marka adigoon qorshaha ciidanka iyo wixii taladaydii ku jira dabcan dadweynaha si guud aan uga hadlayn laakiin haddana waxyaabaha la isweydiinaya waxaa kamid a dowladdu ma koonfur bay aadi doontaa mise waqooyi bay aadi doontaa oo calooshaas maaragtay qaybta ku jirta iyo howlgalka gaadhsiin doontaa marka maxaad nala wadaagi kartaa intii suurtagala
dowladda soomaaliyeed dabcan la dagaalanka argagixisada iyo taliska ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed la dagaalanka nimanka argagixisada qorshe ayaa uga yaala qorshahaas ayaan raaci doonaa haddii ilaah yidhaahdo inaan koonfur aadi doono iyo inaan waqooyi aadi doonana waxaan ogaan doonaa insha allahu tacaala sida haddaba ay u dhacday marka aan tagno meelaha aan aadi doono waktigaas ayaa ayaa dabcan ayaa la ogaa doonaa laakiin taargetkeenu waa meel kasta ee argagixisadu ku sugan tahay ama ha ahaato koonfur ama ha ahaato waqooyi nooma kala cayino meel kasta ee nimankaa qawaajijta ah oo ay dadka soomaaliyeed ay dhibaatada kula hayaan ayaa dowladda soomaaliyeed iyo ciidanka xoogga dalkaba ee hadafkooda iyo taargetkooda uu yahay meelahaasaan aadi doonaa ilaah idankiisa waxaa muddo badan la sheegi jiray oo la dhihi jiray ciidamada soomaalidu keligood ma dagaalami karaan iyagoo aysan la soconin ciidamada amisom ee midooda africa sida muuqata hadda dagaalka waxaa wadaa idinka ciidamada soomaalida iyo qorshihiisa marka bal fikraddaas oo horey loo qabay iyo saaad u beeniseen iyo waxaad ka hadashaa maxaanku idhahdaa awoodda ciidanka
runa horta ciidanka soomaaliyeed sideedaba dalka soomaaliya waa dal dabcan mushkilado iyo burbur ka soo baxay ciidanka soomaaliyeedna sida dowladnimada soomaaliyeedba ay maalinba maalinta ka dambaysa ay usoo korayso ciidanka soomaaliyeedna sidaas oo kale ayuu ahaa maalinba maalinta ka dambaysa ayaa ciidanka xooga dalka soomaliya dibudhiskiisa iyo muxuu aha ii sheegay hagaajintiisu socotay dee shalay haddii ay meel joogeenna dabcan maanta meeshii ma joogaan isbeddelka dowladnimada soomaaliyeed ku dhacaya ayaa ciidanku qayb ka yahay dabcan ciidamadu isbedeladaas socda ayay ka faa'iidaysteen awoodooduna maanta dabcan meel fiicanay maraysaa meel aan aaminsannahay nimankaa argagixisada arxanlaawayaasha inay dadka soomaaliyeed ka dulqaadi karaan tusaalooyinna hadda ayuu yihiin waxyaabihii dhacaya ayay maanta joogaan dabcan aad amis admis nimanka la yidhaahona muddo dheer ayay dalka kasoo dagaalamayeen cadowga argagixisada la dagaalamayeen doorkooda iyo kaalintooda ayay ayaguna leeyihiin dabcan howlgallada aan ku jirnana qaybo ay ka qaataan ama ay ka geystaan ama gacan ay ka geystaan ayaa jirta laakiin waxaa laga hadlaya waa garawnka iyo muxuu ahay ii sheegay operationska ka dhacaya oo cadowga looga saarayo marka dabcan ayagana doorkooda iyo kaalintooda kale ayay ka qaataan dabcan nabadda soomaaliya laakiin maanta ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo guud ahaan hay-adaha amniga soomaaliyeed waxay marayaan meel aad iyo aada u fiican kanay adkaa doonaan haddii ilaahay ogolaado cadowga argagixisada
marka maxaa isleedahay caqabada ah oo way idinka hor iman karaan ama maxaan ku dhaha dibudhac bay ku keeni karaan howlgallada maxaa tabaabushood ka samaysan maya maya wax caqabadahoo naga hor imaan kara ilahay idankiis ma jirto annagoo kaashanayna allah iyo dadka soomaaliyeed hadafkeenna iyo muxuu ahay ii sheegaya yoolkeenuna uu nucad yahay wax caqabado nagama hor imaan doona ilahay idankiis dagaal markii la galo dabcan khibradaa la kala bartaa khibrad cusub baa kuu soo korodha maxaad ka barateen ragga aada dagaalamaysa iska soo horjeedaan maxaad ka baratay ciidankaaga iyo aada hogaaminaysa adiga
walaaki ciidankeenu waa ciidankeeni wax hadda dee maanta hadda aan halkaan uga sheekaynayna ama meediyahaan uga sheekaynayna ma aha waxaan ka baranay cadowga sidiisaba waxa ay meesha ku hayaan waa dhagar iyo khiyaanooyin taasna waa waxaan ka dheregsannahay oo wax hadda aan baranayna ma ahan ciidankuna dee dabcan dee waaba ciidankii wax gaarahoo dee laga baranayo ma jiraan waa un ciidankii waa garta waxaa muddo badan la sheegaya al-shabaab hubka ugu badan ay isticmaalaan markay noqoto waddooyinka iyo magaalooyinka ay ciidamadu haystaan inta ka dhaxaysa dhulka baadiyaha inay yihiin miinooyinka ay la beegsadaan ciidamada maxaa tabaabashood ka samayseen dhinacaas maxaa culaysa idinkaga yimid haddii ay jiraan
arrintaas muddadii afarta bilood aheeda ugu dambaysay howlgallada socday wax culaysa iyo wax caqabadahoo gaarahoo aan kala kulanna ma jirto xirfadda ciidanka soomaaliyeed iyo dadka ku shaqada leh oo wakti horeba aan ka tabaabushaysanay oo wakti horeba aan kusii talagalnay iyo ilaahay qadartiisa waan ka saramarna khiyaanooyinkooda wax weyn oo khasaaraho ay noo geysatana ma jirto way jiraan dabcan meela ay si micno darro ah ayay u dhigeen dad soomaaliyeed oo masaakiina oo shacaba oo aanay u nixin sida caadada u ahba ay ku dhibaateeyeen way jiraan laakiin wax weyn oo saamaynaya ay ku yeelatay howlgallada ciidamada ma jirto waxaadna ka dareemi kartaa ood ka garan kartaa xawliga howlgalladu ku socdaan iyo masaafooyinka muddooyinka saacadaha la jaraayo taas ayaad ka dareemi kartaa inaysan wax weyn oo aqbada aysan aysan aysan nagu keenin marka wax kasta oo dhagarhoy isku darayaan maantay way ka sarreeyaan ciidanka qaranku khiyaanooyinkooda wayna dabcan beeninayaan wayna ka guulgaari doonaan ilahay idankiisa waayo laba su-aalood baa ay dhiman mid waxay tahay adigu nin militaria tahay dabcan siyaasadda maaragtay siyaasi ma tihid laakiin khilaafaadyada siyaasadeed waxaa la yidhaha waxay saameeyaan horukaca iyo horusocodka ciidanka adigoon hadda arrin gaara ku weydiinayn laakiin haddana doorashadii lasoo dhaafay xiisadan hadda ka taagan maamul goboleedka koonfur galbeed dabcan kuma weydiinayo khilaafka ayo saad u aragtid laakiin ciidanka see u saameynaysaa markii uu jiro khilaaf siyaasadeed
abcaraba horta inaan kuu sheego sideedaba de siyaasadu horta waa waxa waa waxa dalka iyo dowladnimada dhanba hagaayo wa mar kasta dabcan saamayn iyo iyo muxuu ahay isheegay burbaleynadeeda ayay wadataa laakiin doorka ciidanka uga aadan wuxuu yahay waa cad yahay waajibaadka ciidanka xooga dalka soomaaliyeed ama waajibaadka ciidamada qaranku waa wax cad oo qayaxan marka ciidamadu mar kasta waxa uu mas-uuliyadooda iyo waajibkoodu yihiin taas ayay ku adkaysanayaan oo ay mar walba ku taagnaa doonaan waxa kalena dee dadka ay u yaaliin ama ay qusayso ayaa dabcan meeshii loogu talagalay iyo waktigii loogu talagalay ayay dabcan dhigi doonaan laakiin ciidamadu sidoodaba siyaasadda waxa waaye wax shaqo ah ama wax hadda gaara oo ayaga ka quseeya oo doorho uga aadan oo aan ka ahayn badbaadinta dalkooda iyo ilaalinta khataraha waddanka muxuu ahay ii sheegay la kulmi karo waxaan ka ahayn oo uga aadan haba yaraatee ma jirto waayo su-aashay ugu dambaysa niyadda iyo xamaasadda iyo kacdoonka ka dhanka al-shabaab waa fahanay laakiin haddana qorshe kasta waa inay istraatiijiyo ay la socotaa marka ay noqoto soomaaliya waa waddan weyn wuxuu u baahan yahay ciidan aada u tiro badan tasiilaadkoodu u dhammaystiran yihiin dowlad soomaaliyeedna dowlad awood badan oo dhaqaalo badan oo hadda dee lagu tiriyo wadamada ciidamadoodu dhinaca tasiilaadka ay ugu fiican yihiin ma aha marka bal ka hadal arintaas iyo ciidamadan kasoo laabtay eriteria doorkay ciyaari doonaan iyo haddii wadanka aad ku wada filan tihiin haddii istraatiijiyadiinu aada ku kalsoon tihiin inaad ka liibin gaadhaysaan
wallahi dabcan de ciidamada soo laabanaya doorka ay ka qaadan karaan operationska socda waa wax cad waana wax dabcan dadku ay wada dareemi karaan ilahay idinkiis qayb aada iyo aada muhiim u ah oo cadowga argagixisada ah dhamaystirkiisa qayb weyn ka ah ayay ciidamadaas u ka qaadan doonaan waxaan kale iyo tasiilaadkana sideedaba waxawaaye yoolka iyo muxuu aha ii sheegay hadaafta iyo wadaniyadda dadka soomaaliyeed ayaa ayaa wax walba ka weyn tasiilaad la heesto iyo oo dhaqaale lahaayo iyo wax aan lahayn waxa ka weyn yoolka aan leenahay ayaa ka weyn iyo muxuu aha ii sheega ciidanka qaranka waajibaadkooda kale oo ay gudanayaan marka waxaan isleeyahay waxaasoo dhan saamayn naguma yeelo doonaan ilaahay idankiis waana ka gudbaynaa dabcan maantana waxaan isleeyahay dowladda soomaaliyeed iyo dadka soomaaliyeed meel aad iyo aad u wanaagsan ay marayaan marka dib loo fiiriyo meelihii lasoo maray waqtiyada qaarkood ciidamada laftirkoodu duruufaha iyo marxaladaha ay waqtiyada qaarkood soo mareen iyo meesha ay maanta marayaan waxa waaye laba kala fog waaye marka waxaan isleeyahay aqabad kasta iyo culays kastoo jira waa laga gudbaa waana kasoo gudubnay wax weyn hadda inay harsan yihiin uma malaynaayo oo naga hor istaagi doona yoolasha aan leenahay waaya su-aashan ay ugu dambeynaysa waa ballan maxaad is leedahay markaad xaaladda fiiriso oo kalsooni ku gelinaya adiga in ciidanka iyo howlgallada ka dhanka al-shabaab bog cusub u furmay meel ay ka soo laabanayaan aysan jirin maxaa ku kalsooni gelinaya de waxaana kalsooni gelinaayo waa iska garan kartaa dabcan ciidamada oo maantay dabcan heerkooda awoodeed oo meel wanaagsan oo aada iyo aad dabcan u wanaagsan oo maraayo iyo dadka soomaaliyeed oo garwaaqsaday inay inay dabcan ay ku jirto guushu inay garab istaagaan ciidamadooda qaranka taas ayaa waxay ayaa waxaan waxaa dabcan nagu kalsooni gelinaysa in yoolasha aan lahayn aan gaari doono lagana adkaa doono cadowga argagixisada ah lagana sifay doono dalka guud ahaan